bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee reediyo dalsan qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya weerar ay ku dhinteen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka dowladda oo maanta ka dhacay deegaanka hiloolo gaab ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe
maamulka somalilan oo bilaabay abaabul dagaal oo ka bilaabay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
maamulka hirshabelle oo ka hadlay khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacaya magaalada waan raahday deegaanka hiloolo gaab ee gobolka shabeellaha dhexe
ururka iskaashiga islaamka ah oo cambaareeyey qaraxyadii maalmo ka hor ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya oo shaacisay khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacay degmada maxaas
saraakiil iyo ciidamo hor leh oo ka dhaqaaqay magaalada muqdisho oo gaaray deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe hay-adda hayda uu soo gabagabaysay tababar mashruuceedka aaladaha solar systemka iyo dib warshadeynta haraadiga balastikada
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan daacish oo loo qabtay qaraxii uu ka badbaaday madaxweyne bukhaari
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
soo noqod wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha koowaad sanadka labada kun labaatan iyo saddexdah waxaad u diyaar garowdaan qodobadii aada maqasheen oo fidsan aynu ku bilowne faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar qaraxyo ku bilowday oo saakay ka dhacay deegaanka hilooli gaab oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana hoostaga degmada runagood ee gobolkaas weerarka ayaa waxa uu ku bilowday qaraxyo ay dagaalamayaasha al-shabaab ay ku weerareen saldhigga ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin deegaanka hiloolagaab hoostaga degmada runagood ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana intaas kadib dhacay dagaal u dhexeeyey ciidanka dowladda federaalk kuwa deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka oo saacado qaatay ayaa waxa laisku adeegsaday hubka noociisa kala duwan inta uu socday dagaalka dagaalkaas ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac uu soo kala gaaray dhinacyada dad ku sugan tuulo u dhow deegaanka hiloolo weyne oo la hadlay waa hiloolo gaab oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaay sheegeen in weerarkaas ay dagaalamayaasha al-shabaab ay kusoo qaadeen deegaanka islamarkaana ay dhowrjaha ay kasoo weerareen kadibna sidaas uu ku dhacay dagaal xoogan waxaa la sheegay in weerarka kadib uu dagaalkaas dhacay iyadoona khasaaro dhimashadii dhaawaca uu ka dhashay inta la xaqiijiyey ilaa iyo shan askari oo isugu jiray saraakiil iyo sidoo kale askar ayaa ku dhintay weerarkaas waxaana la sheegay in askartaas ay ahaayeen saraakiil iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan ciidanka dowladda ee ku sugnaa deegaanka la weeraray waxaana ka mid ah saraakiisha halkaas ku dhintay cabdiqaadir testo iyo gaashaan la dhexe xasan cali indhoole oo ka mid ahaa saraakiisha hogaaminaysay ciidankii ku sugnaa deegaanka uu weerar ka dhacay saraakiil iyo ciidamo kale gurmad ah ayaa sidoo kale lagu waramayaa in ay gaareen deegaanka hiloolagaab kuwaas oo markii dambe deegaanka la sheegay inay ka saareen dagaalamayaashii al-shabaab ee weerarka soo qaaday isgaarsiinta deegaanka oo aada u culus ayaa waxaa si rasmi a loo xaqiijin karin khasaaraha kale ka dhashay dagaalka iyo weerarkii al-shabaab ay maanta ku qaaday deegaanka hiloolagaab hoostaga degmada runagood ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana la tilmaamay in saraakiisha ciidanka ee ku sugan deegaankaas ay ka gaabsadeen ay faahfaahin ka bixiyaan dagaalkaas dhinaca kale guddoomiyihii hore degmada wadajir axmed daaci oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamada oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay inay khasaaro gaarsiiyeen shabaabkii weerarka kusoo qaaday saaka saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin hiloolgaab wuxuuna sheegay in dagaalkaas ka dhacay deegaanka ay kaga difaaceen dagaalamayaashii al-shabaab ee weerarka soo qaaday waa si hadalka u dhigay ilaa hadda ma jiro war rasmi ah oo saraakiisha dowladda federaalka soomaaliya ka soo baxay oo ay ku faahfaahinayaan weerarkaas ka dhacay deegaanka waxaana shabaab war ay ku qoreen barahood internetka ay ku sheegteen inay deegaanka la wareegeen islamarkaana ay ku qaadeen weerar culus
maamulka somalilan ayaa abaabul dagaal ka bilaabay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool saraakiil ka tirsan ciidamada milatariga iyo kuwa booliska somalilan ee dhowaan ka baxay magaalada laascaanood ayaa duleedka magaaladaas waxa ay ka bilaabeen abaabulka dagaal ay doonayaan inay dib ugala wareegaan magaalada saraakiisha ayaa la kulmay saraakiil iyo ciidamo kale oo somalilan kusoo kordhisay kuwaasi oo doonaya inay xoog ku galaan magaalada laascaanood oo ay hadda gacanta ku hayaan ciidamo waa ciidamada deegaanka ah oo hubeysan goobjoogayaal ku sugan magaalada laascaanood ayaa warbaahinta u sheegay in si weyn magaalada looga dareemay abaabulka ay somalilan wado islamarkaana ay u diyaarsan yihiin inay iska difaacaan sidoo kale wuxuu sheegay in ay hadda bilaabeen in dib loo furo baadigoobka ganacsiga magaalada ee u xirmay dibadbaxyadii rabshadaha watay ee horay uga dhacay magaalada laascaanood qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada laascaanood ayaa bulshada ugu baaqay inay taxadar muujiyaan ayna joojiyaan banaanbaxyada si dib loogu furo ganacsiga iyo goobaha waxbarashada waxaana weli xiran wadooyinka qaar ee magaalada halkaasi oo dhagxaan lagu jaray
xogaayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka ayaa cambaariyey qaraxyadii ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana kasoo war-saxaafeeda kasoo baxay xogaayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka lagu cambaareeyey qaraxyadii ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan qaraxyadaas oo la beegsaday goob ay ku sugnaayeen dad isugu jiray shacab iyo askar waxaana la sheegay waxaana war-saxaafeedka tacsi loogu diray qoysaska iyo eheladii dadkii ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana qoraalka sidoo kale dowladda soomaaliya tacsi loogu diray iyadoona xogaayuhu uu sheegay in taageero ay sii doonaan dowladda federaalka soomaaliya waxaa sidoo kale qoraalka oo intaas kusii diray xogaayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka xuseen ibraahim in ay dowladda soomaaliya looga baahan yahay in ay xoojiso adkeynta amniga islamarkaana dowladda ay ku taageeri doonaan sidii loogu adkaalan lahaa waxaa ugu yeeray argagixisada ururka iskaashiga islaamka ayaa inta badan cambaareeya falalka iyo sidoo kale qaraxyada ka dhaca gudaha dalka iyo sidoo kale gobolada dalka waxayna ay sheegaan inay garab taagiyiin dowladda federaalka dhowr iyo toban qof ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday qaraxyadii ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan
wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ayaa shaacisay khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacay degmada maxaas wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadam ayaa xalay booqday dadkii kusoo dhaawacmay weeraradii al-shabaab ay ka geysteen degmada maxaas ee gobolka hiiraan kuwaasi oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo waa isbitaalka ordukan ee magaalada muqdisho wasiirka ayaa maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalka dayib ordigan ex digfer ka dhageystay warbixin ku saabsan xaalada dhaawacyada laga keenay dhowaan degmada maxaas ee gobolka hiiraan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan ilaahay u baryaynaa inta dhimatay inuu naxariista janno ka waraabiyo inta dhaawacana caafimaad deg dega ilaahay noo siiyo runtii waxaan waxaan soo booqannay dhaawacyada dadkii dhibaatada xooggan ee ka soo gaartay qaraxyadii qolada khawaarijta ay la beegsadeen shacabka degmada maxaas degan taas oo keentay khasaare fara badan oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa meesha ku dhaqnaa dhaawacyadii la keenay magaalada ayaan caawa soo booqannay waan u soo duceynay waxaan naloo xaqiijiyey in ilaa soddon iyo shan dhaawac ah in shalay la keenay oo degmada maxaas laga keenay soddon iyo shantaa mid ayaa geeriyooday oo isagoo maaragtay diyaaraddii kusoo dhintay kow iyo tobanna way baxeen oo dhaawacyo fudud ay qabeen way baxeen haddana waxaa ku jira saddex iyo labaatan ayadoo ku jirtaa maanta shan kale lasoo kordhiyey siddeed iyo labaatan ayaa hadda isbitaalka ku jira waxaa ka mid ah siddeed labaatankaas istaalka ku jira gabar qoyskeeda oo kow iyo toban ka koobnaa ayada le ka nool oo ayadana dhaawac qabto ayaa ka mid ah oo k- tobankii kale ay geeriyoodeen Eh, qoyskaas oo kow iyo toban ka koobnaa laba ayaa dhaawac noqotay sagaalna meeshay ku dhinteen labadii dhaawac noqotay oo gabadhan hadda jeefta istaalka iyo aabbaheed ah aabbihiina markii halkan la keenay ayuu dhintay marka ayada unbaa ka ka soo hartay waa murugo iyo xanuun aad u fara badan eh, oo ay ummadda soomaaliyeed maalin walba u geysanayaan qolada khawaarijta nabadiidka ah waxaan ilaahay u baryaynaa een, dhibaatada dadka ay ka soo gaartay ilaahay in maxay ahayd uu booga dhayo qalbigooda ilaahay adkeeyo sabr imaanna ilaahay siiyo inta dhimatayna ilaahay u naxariisto inta dhaawacna caafimaad deg dega ilaahay siiyo waxaa kaloo hadda iminkadan aan idin hadlaayo istaalka maxaas degmada maxaas ku jira ilaa laba iyo toban dhaawac ah ayaa istaalka degmada maxaas ku jira oo ayagana shacaba Ee, waxaa kaloo nala xaqiijiyey ee, dhimashada shalayto dad badan oo shacab ah oo aan qoyskaas hadda wado meesha ku baaya ay ku jiraan dhimashada kale ee shacabkana inay gaaraysa ee, maaragtay ee, ka- dhima- qaraxyadaas ay geysteen inay gaarayso ilaa soddon iyo afar inay gaarayso Een, aad baan ugu murugoonaynaa shacabka soomaaliyeedna murugada ayaan la qaybsanaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa inay noqoto dhammaadkii fidnada ay wadaan qolada khawaarijka ah khawaarijta ah oo halkaas ay kusoo gabgabowdo ee dhibaat- dhibaatadii ugu dambeysay ee ay geystaan ay noqoto ayaan ilaahay ka baryaynaa
ugu dambeyntii toore cali xaaji aadan wasiirka caafimaadka soomaaliya ayaa sheegay in wasaaraddu ay u taagan tahay baxnaaninta iyo badbaadada muwaadiniinta soomaaliyeed dhinaca kalena hay-adda hacda ayaa soo gabagabaysay tababarka mashruuceeda aaladaha solar system iyo dib u warshadaynta haraadiga balaastikada xasan laki ayaa ka warbixinaya qabadka mashruuca hay-adda hagda ee tababarka aaladaha solar system-ka iyo dib u warshadaynta balaastikada oo ay ka faa'iidaysteen shan iyo sagaashan wiilal iyo gabdho isugu jira kuwaasi oo laga soo xulay danyarta iyo barakacayaasha degmooyinka dayniile iyo xamar jajab ayaa maanta gudaha magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey furitaanka shirka iyo kulanka waxaa ka hadashay guddoomiyaha hay-adda hagda fardowse xasan maxamed oo macluumaad kala duwan ka qaybgalayaasha la wadaagtay waxaan rabaa inaan wax yar idinka tilmaamo shaqada qiimaha badneed aan soo qabanay taas oo ahayd xirfad baris iyo shaqo abuur loo sameynaya ar- arday sagaashan arday ah kuwaasoo kale ah afartii kow dumar ah iyo afartii sagaal rag ah sidaan soo socota ayay u kala barteen Een, afartii saddex ka mid ah waxay barteen solar systemka Ee, afartan iyo sa- todobo ka mid ahna waxay barteen plastic recycling Een, hawsha waxay u dhacday sidii la rabay alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh Een, waxaan ilaabi karin oo rabaa inaan halkan ugu mahad celiyo Een, hay-adda IOM taasoo garab nagu siisay qabashada hawshan gudoomiye ku-xigeenka degmada xamar jajab ee gobolka banaadir mudane maxamuud cali xasan maxamuud dheere oo isna ka hadlay kulankaasi ah soo bandhigista waxqabadka mashruuca hay-adda hagda ee tababarka aaladaha solar system iyo dib u warshadaynta balaastikada ayaa u mahad celiyay doorka ay hay-addu siisay dhalinyarada islamarkaana danyarta iyo barakacayaasha u noqonaysa fursad qaali ah oo ay wax ku barteen Ro- annaguna waxaan kala shaqaynay een, dadkan ee, fursaddan ay hayeen ay markaas noo soo bandhigeen dadkii ka faa'iidaysan lahaa ee, hawshaas maaragtay inta barta hadhowta maaragtay ay dib ugu shaqaysan lahaa ayaan kala shaqaynay run ahaantiina intii shaqadaadi socotay qof shaqadiisii een, dib uga soo laabtay ee badda lagu sameeyey maysa dhicin Ee, waxay noqdeen kuwo kulligood ee, shaqo awoodkii la siiyey ka faa'iidaystay waxay noqdeen kuwo maaragtay shaqadii ay maanta intay ay ay baranayeen guusheedii meesha maanta aan joogno oo shahaadooyinka lagu siin lahaa ay maaragtay qaadan lahaayeen Een, sidoo kale annagana waxay farxad gaara nagu tahay een, dadka maaragtay xirfadahaas soo bartay inay maaragtay naftoodana ay u faa'iideyn doonaan degmadana ay u faa'iideyn doonaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir cabdilcasiis cismaan maxamed oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ahmiyad gaara ay leedahay in xirfadaha kala duwan ay ka faa'iidaystaan danyarta hable iyo wiilal taana ay fursad u noqonaysa in ay helaan hanaan shaqo abuur ah
waxaan si gaar ah xambaaradaas ugu diraa degmooyinka dayniile iyo xambarajab oo dhallinyaradii deegaankaas ka tirsanaa ka faa'iidaystay mashruucaas waxaanu leenahay haddaan nahay gobolka banaadir xambaaryo xambaaryo Ee, sida aada socotiin maamulka gobolka banaadir ee, haddaan nahay waxaan diyaar u nahay inaan taabagelino barnaamijyada income generation projectiga ah dadka dhalinta yar sida aad la socotiin dunida qofka bini aadanka inta uu jiri karo ay tahay saddex labaatanaad waxaan fiilaa dadka meesha ka qalanjibiyay labaatan koowaad inay ku jiraan labaatanka labaad labaatanka labaad ay u diyaar garoobayaan noloshooda iyo waxa ay soo barteen inay ku tadbiiqiyaan horumarna ay kaga sameeyaan labaatanka saddexaadna ay usii diyaargaroobayaan beeshin beeshintiga maxaa yeelay dunida lagu noolyahay saddex labaatanaad waaye saddex labaatanaad markuu isku daro waa lixdan sano wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan siciid maxamed cali ayaa kulankaasi soo afmeeray waxay kaloo na tusaysaa in hagda iyo ardaydeeda iyo maxaanku idhaahdaye inta la shaqaysaba inay micno u yeelayaan daba taagan yihiin kicinayaan awaamirta qaadanayaan howshaani aada idinka qabateen waa howl hordhac u ah bulshada soomaaliyeed aabbihii soomaaliyeed madaxweynaha ummadda soomaaliyeedna uu halbeeg u yahay inuu xamaroo nadiif ah xamaroo wada dhir ah xamaroo quruxdii isbedeshay inuu soomaali oo dhan uu u qaaday inuu wadagerin ka dhigo kaliin ka dhigo nadiif ka dhigo oo ummadaasi wanaaggeeda iyo deegaankeeda ka shaqeeyo waxaa lagu soo bandhigay halkaasi guddoonsiinta shahaadooyin shan iyo sagaashanka qof ee ah wiilal iyo gabdho sidoo kalena waxaa la siiyey lacago kaalmo ah si ay markaasi sare ugu qaadaan xirfadahooda islamarkaana ay ku abuurtaan ganacsiyo si noloshooda ay u horumariyaan xasan salaad laki raadiyaha iyo telefishinka dalsan muqdisho
warkaas kala socodsaan warraadiya dalsane magaalada muqdisho markana wararka dibadda sarkaal ka tirsanaa daacish ayaa lagu qabtay islamarkaana loo xiray qaraxii uu ka badbaaday madaxweynihii dalka nigeria maxamedu buhari waaxda adeega dowladda nigeria ayaa waxay sheegtay inay gacanta kusoo dhigeen xubin ka tirsan kooxda daacish ee waqooyiga afrika oo ka dambeeyey sida la sheegay qaraxii isbuucii hore waa sagaalabaatankii disembar ee sanadkii lala maaganaa in lagu qaarijiyo madaxweynaha dalkaas nigeria maxamedu buhari qaraxaas ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow qasriga ooyihini ee dalkaas xilli madaxweynaha uu doonayay in uu xariga ka jaro mashaariic xubinta kooxda daacish ee waqooyiga afrika ee la qabtay islamarkaana loo hayo kiiskaas ayaa waxaa magaciisa lagu soo gaabiyey cabdimomin ibraahim sida lagu sheegay war ka soo baxay sarkaal ka tirsan waa sida lagu sheegay war qoraala kasoo baxay sarkaal u hadlay dhanka xiriirka dadweynaha ee waaxda dowladda nigeria xubinta daacish ee waqooyiga afrika ayaa la qabtay xilli uu baxsad ahaa
guud ahaana waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad ka dhageysaneyseen radio dalsan cidda warka iyaga uu seega waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel